aad baan usoo dhaweynaya nin soomaaliyeed oo loo magacaabo qowmiyahan oo loo magacaabay ra-iisul wasaare way fiican tahay waxaan kuu sheegay in anugu qoltaan u leeyahay waa dacwadda aan wadagallay markaa arrintaa dacwadda oo laga haystay qolada norwegian foundation ee ururka samafalka ee norway ayuu u hadlayey oo dabadu ka yimi markaaba waxaanay ahayd oonu isla garanay labadayaduba lagu xukumo urur samafal u yimi soomaaliya oo samafal u samaynayay inaan la dhibin waxeeda laga haysa waayo samafal usama adaa uu ku yimi adigu ku yimi inuu wanaag kuu sameeyo marka waanu taasuu u hadlayay isagu oo organizationka ka socday norway ah marka meeshuu ka yimi anugu ma garanay dawladdu ka yimi waananu isla fahmno waan u ogolaaday anna wixii uu su-aashii isagu weydiiyey dalkaa ururkaa samafalka sameynayay inaan la dhibin oo waxooda loo sii daayo alaabtoodii wixii laga haystay ayaan anna ku raaco waan u ogolaaday waanu sii daayay ninkaa horta aqoontan u leehay waa intaa oo nin aqoon-yahanu ilaaka laakiin soomaalida waxaan kula talinaya mar halala shaqeeyo ninka way nala shaqeeya nin walba haddii aan nala shaqeyn waxba wallaahi bilaahi inaynaan goyn gacmo wooday jir bay wax ku gooye